shan iyo labaatanka ganacsato ee loo soo gebagabeeyey dowladii soconaysay muddada saddexda maalmood ayaa soo qabanqaabiyey maktabka dacwada degmada saako ganacsatadan inta ay soconaysay dowladani muddada saddexda maalmood ahayd waxay ku qaateen duruus diini ah iyo muxaadaraad ku saabsan fadliga cilmiga uu leeyahay xiritaanka dowladda ayaa waxaa ka hadlay mid ka mid ah waxgaradka deegaanka jawaari maxamed cabdisalaam qalbi oo bogaadiyey ganacsatadii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ka mid ah odayaalka reer jawaarey waddankan weynu ka qowlay dowlo muddo saddex bil ee socdaasi ganacsatada magaalada liinqabadi dowlada maqaasha bay leedahay macaad binu jabal shacaarkii wayta kun caaliman oo mutacaliman ahaw nin cilmi leh ama nin cilmi baranaayo marka way intii xarakada shabaab almujaahidiin waddankun koyti dooryaal badana la qabadi xiritaanka dowladda sidoo kale waxaa waraysi la yeelanay ganacsatadii ka faa'iidaysatay dowladda kuwaas oo ka warbixiyey duruusta ay ku qaateen dowladda walaal waa magacaygu cabdilaasan xasan maxamed oo ka tirsan ganacsatada deegaanka jawaarey ee gobolka jubbada dhexe markabka daawada islaamiga ee xarakada al-shabaab gaar ahaan marka daawada ee deegaanka jawaarey ayaa wuxuu noo qabay dowlad soconaysay muddo saddex beri ah dowladaas waxyaaba fara badan ayaan ka faa'iidnay waxaana ku qaadanay dowlada ugu horeeyey fadlul cilmi cilmiga fadaa'ishuu leeyahay kifaayadii cilmiga laga helay markalamaadmahmagaane maktabu dacwa yaan mahmagaan waayadii lasoo dhaafay maktabka dacwada degmada saako ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa waday dardargelinta dowraadka diiniga ah ee loo qabanayo qaybaha kala duwan ee bulshada